galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabtiya bisha juun ay lix tahay sanadka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo herarka efimada geeska afrika iyo sidoo kale caalamka oo dhan oad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a qayb ka mida waraysi gaar ah oo aannu la yeelannay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi dalka gudihiisu waa nabad jaararkaa nabad baanu ku wada nool nahay ilaahay mahadii tallaabooyin horumar waa qaadnay dekadii berbera haddii ilaha idhaahdo sanadka labada kun iyo ko laatanka waa dhammaad wadadii isku xidhaysay berbera iyo wajaare ee berbera koridor iyo naamka boqolkaba dhowr toban baa la sameeyey waxaad kaloo dhegaysan doontaan khubaro caafimaad oo sheegtay in dhegaysiga muusiga uu kobciyo difaaca jirka iyo caafimaadka maskaxda barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horaynaya warkii dunida waxaana noo akhrinaya ibraahim xasan daandure
milatariga faransiiska ayaa dalka maali ku dilay hogaamiyaha ururka alqaacida ee waqooyiga afrika cabdilmaalik drogdalsna waxaa xaqiijiyey saraakiil faransiisa saddexdii juun ayay ciidamada milatariga ee faransiiska oo kaashanaya saaxiibadooda gudaha waxa ay dileen amiirka ururka alqaacida ee gobolka maqrib cabdilmaalik drogdal iyo dhowr ka mid ahaa ragga ugu dhowdhow intii lagu guli jira howlgal ka dhacay waqooyiga maali sidaasna waxaa boggada twitter-ka ku qortay florence barley oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dalka faransiiska ciidamada faransiiska ayaa muddo toddoba sano ah waxa ay baadigoobayeen drogdal oo ahaa dagaalyahan muhiim ah sida ay sheegeen saraakiishu howlgalka uu hogaaminayo faransiiska ee ka dhanka ah drogdal ayaa waxaa taageero dhanka sirdoonka ah iyo la socoshadiisaba siinayo howlgalka ciidamada mareykanka ee africom sida uu taliska africom xaqiijiyey saraakiisha ayaa sheegay in drogdal oo lagu yiqiinay inuu ku lug lahaa dhammaanba howlgallada alqaacida ee gobolka maqrib uu doonayay inuu ballaariyo dhulka kooxdu ay gacanta ku hayso iyo kordhinta weerarada ay qaado waa mid dhabarjab ku ah ururka alqaacida ee waqooyiga africa xaqiiqadiina waxa ay dhaawacaysaa awoodda ururka ah uu ku qorsheyn karayo in uu qaado weeraro ayuu v o eda u sheegay afhayeenka taliska africom colonel chris carnes saraakiil afghanistan ayaa sheegay in dagaalkii xooggana ee jimcihii ka dhacay gobolka koonfurta ee zabul in lagu dilay ugu yaraan shan iyo toban xubnood oo ka tirsanaa ciidamada amniga iyo laba iyo toban ka tirsanaa kooxda talabaan dhanka kale milatariga mareykanka ayaa sheegay in duqeymo xagga cirka ah ay ka fuliyeen koonfurta iyo meelo kaleeto afghanistana si ay uga hortagaan abaabulka weerarada talabaan ee ka dhanka ciidamada qaranka afghanistan iyo kuwa amniga afhayeenka maamulka ee gobolka guul islaam sayaal ayaa waxa uu u sheegay v o a in fallaagada talabaan ay weerar gaadmaa ay ku qaadeen koloyo maraysay jid weyn oo isku xiray zabuul iyo gobolka kandahar sayaal waxa uu sheegay in dowladdu ay uga jawaabto weerarkaasi iyadoo u dirtay halkaasi ciidamo buliisa oo dheeraada iyo duqeyno cirka ah si ay uga hortagto weerarka laakiin wax faahfaahin ah kama bixin khasaaraha weerarka dhan kale afhayeenka ciidamada mareykanka ee afghanistan ayaa sheegay in duqeyn cirka ah jimcihii lala beegsaday fallaagadaasi weerar ku qaaday ciidamada afghanistan ee kandahar colonel sony legard ma bixin tafaasiil dheer isagoo caddeeyey in duqeyntaasi ay ahayd tii labaad ee dowladaha dagaalka mareykanka ay qaadaan iyagoo taageeraya ciidamada afghanistan tan iyo khamiistii kooxaha gargaarka bani-aadminimo ee ka howlgalo koonfurta bangaladesh ayaa sheegay in haddii uu fido cudurka covid sagaal iyo toban toddobaadyada ama bilaha soo socda laga yaabo inay la kulmaan yaraan dhinaca shaqaalaha sahayda iyo qalabka taasi oo ku qasbi doonta inay tashiiraan howlaha daryeelka caafimaadka go-aan ay ka gaaraan kuwa ugu badan ee bukaanka ee aadka ugu baaxan inay helaan daaweynta ay u baahan yihiin ka badan saddex milyan oo qof oo ku nool cox bazar oo ay ku jiraan qiyaastii sideed boqol iyo lixdan kun oo qaxootiga rohingaha ayaa waxa ay ku nool yihiin xiriir la dejiyey oo aada u buuxsamay qaxootiga badankooda ayaa ka soo carray howlgal milatary oo lagu bacsanayo dalka mayanmar kaasi oo bilowday dabayaaqadii labada kun iyo toddoba iyo tobankii ilaa iyo jimcihii waxaa la xaqiijiyey sagaal iyo labaatan xaaladood oo cudurka covid sagaal iyo tobana ee xeryaha qaxootiga oo u dhintay qof rohingaa bilihii lasoo dhaafay kooxaha gargaarka ayaa shan xarumood oo karantiila iyo xarumo daaweynba waxa ay u fureen bukaanada covid sagaal iyo toban ee ku jira xerooyinka iyo dadka ku dhadhow kooxda g labaatan ee ugu dhaqaalaha badan dunida iyo dalal kale ee dhaqaalahooda uu kubcayo ayaa biyahan ay soo saareen maanta oo sabdiya shaaca kaga qaaday balan ah adduun ka badan kow iyo labaatan bilyan oo dollar oo lagula dagaalamayo cudurka covid sagaal iyo toban bayaanka ayaa lagu sheegay in xubnaha kooxda g labaatan iyo dalal kaleeto oo shirkooda ay ku casuumeen ay abuuhayaan lacagtaasi oo wax looga qabanayo maalgelinta horumarinta caafimaadka dunida lacagtaasi oo lagu maalgelin doono dhanka baaritaanka tallaalka daaweynta iyo cilmi baarista la xiriirta cudurka covid sagaal iyo toban sidaasna waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay kooxda g labaatan sacuudi arabiya oo ah guddoomiyaha g labaatan ee sanadkan ayaa waxa ay ballan qaaday lacag dhan shan boqol oo milyan oo dollar taasi oo lagu taageerayo dadaalada caalamiga ah ee lagula dagaalamayo cudurkaasi
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo warkayna la socodsiinayay halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a aanu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabtaan idinkugu hayno madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo waraysi gaara siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo isugu jira arrimaha gudaha somalilan iyo cabashooyinka laga qabo xukuumaddiisa wadahadaladii somalilan iyo dowladda federaalga ee soomaaliya xaaladda coronavirus iyo qodobo kale waraysigan oo dheer waxaad ku maqli doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacaddeenna soo socota balse haatan kusoo dhowaada qaybtan kooban oo uu kaga hadlayo arrimaha gudaha iyo waxsoo saarka beeraha wasaare ciidla nuur ayaa khadka telefoonka ku wareysatay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi xaaladda dalka somalilan meel wanaagsan buu marayaa ilaahay mahadii waa sanad barwaaqo roob badan u da-ay oo dadku nimcooyhu u degan yahay dalka gudihiisu waa nabad jaararka nabad baanu ku wada nool nahay ilaahay mahadii tallaabooyin horumar waa qaadnay dekadii berbera haddii ilaha idhaahdo sanadka labada kun iyo ko labaatanka waa dhammaad wadadii isku xidhaysay berbera iyo wajaale ee berbera corridor iyo ranka boqolkiiba dhowr iyo toban baa la sameeyey iyana waktigaa inay dhammaataan filaya yaan sugan haddii la idhaahdo wadadii dheerada ceergaabana waxaa nooga hadhay dhammaadkeedii lixdan kilomitr in ku dhow haddii alla idhaahdo qorshaha kalena waxay noqonaysaa wadada burca hargeysa waxaanu filaynaa wado kale wado kale oo ku jirta initiatifeka africa geeska africa la wado oo jabuuti kasoo bilaabato bowlaba soo marto dalka iyana isku xidha intii awoodeydu ogolaato oo dadkoo isku duuban shacbiya dowladba ay wadaan baanu wadnaa waayo waxaanu nahay dal aan adduunyada kala ixtiraafsanayn oo dhaqaanla wadaagin wax yaroo hay-adu kankeenaan mooyaane oo iyagu isku kalsoon markaa waa dadaalaynaa aad iyo aad baanu ilahayna ugu mahadaqaynaa waa ladanahay waan gartay madaxweyne haddii tay roobo badan oo si xidhiidha u da-aya ay jiraan oo geyiga barwaaqo badani ka jirto waxaynu ka warhaynaa geeska afrika inay kusoo noqnoqoto abaaro dadka iyo dunyadaba saameyn ku yeesha marka xilligan barwaaqada maxaa ku tala gasheen ee a qabateen si looga hortago haddii ay abaar kala soo noqoto abaarihii dhacay iyo xaaladaha adduunka markii la eegay dadka somalilan waxay go-aansadeen inay dhulkooda wax kasoo saaraan oo mustaqbalka dhow xagga cuntada iskaa filaadaan markaa dad in badan badan baa tallaabo xoog laga qaaday xagga beeraha beeraha la beeray waa markii u horreysay ee dalagii ka soo baxay ay noqoto in suuq loo doono laga iibsado beeralayda sidaa darteed dowladdu iminka waad ogtahay mashruuc bay samaysay ay dowladdu maalgelisay oo one million loo dhigay in loo maray dalaga dheeraadka inuu yahay oo dowladdu ka iibinayso ay kasoo iibsanayso beeralayda kaydinaysana si goordhow dadka tabaalaysan loo siiyo heerkaasaanu maraynaa waana lasii kordhinayaa ilaahayna roobkii barwaaqada insha allahu wuuna wadi doona mudana madaxweyne somalilan waxay toddobaadyo ka hor u dabaaldegtay sagaal iyo labaatan sannadood oo kasoo wareegay markii lagu dhawaaqay gooni isku taaga muddadaasi soddonka sannadood ku dhow maxaad ku qiimeyn kartaa waxyaabaha qabsoomay waxyaabaha aana qabsoomin ilaa hadda qabyada noqday iyo heerka aada is leedahay soddon sannadood waa laga filayey somalilan markay jirto marka aan ka qiyaaso maalintii lagu dhawaaqay iyo maanta guulahaanu gaadhnay iyo horumarkaanu gaadhnay wuxuu igu rajo gelinayaa in aan mustaqbalka soo socda dhow orod dheer horumar intaa ka weyn samayn doono oon caalamka kuwa boqolaalka sano jiray la gaadhi aanu higsan doono waan kuu sheegayaa maalintii lagu dhawaaqay somalilan magaalooyinka waaweyn badankooda caasimadu ka mid tahay hargeysa ka mid tahay ma jirin ama u yaraa gurisa qabsaarey guri daaqadani ma jirin wax madfac iyo diyaarad ay rusheeyeen baa ahayd u baabaa xaafadaha iyo dhulka miina waa taallo dariiqna maad marayn beerna maad furan karayn meelna maad gaarayn meel biyo socdaan oo biyo looga soo qaado dadka ma jirin oo waxaa lixi ceel ahaa dhan waa la burburiyey ardaygu meela wax ka dhigatoo dugsi ma jirin kursi xitaa lama hayna dhagaxyaan baa lagaga bilaabay meel haddii alla beedankeeda leeyahay ammaana oo qofku istaaga ama uu roobka galaanba dhaxan magaalooyinka adartay ma jirin halkaasaa laga soo qaaday maanta waxaan leenahay intaasoo jaamacadood magaalooyinka fooqyada ka dhisan ee shacabku dhistay iyo kuwa dowladeedba waad yaabe waxaanu nahay dalka ugu ammaan badan ee lacagta iyo dahabka dibadda yaallaan laakiin waxaa la sheegayaa inay weli jiraan caqabado iyo meelo badan oo aan laga horumarin oo ay gaabis badani ku jiro caqabadahana waanu ka gudbaynaa intaa aanu soddonka samaynay sannadoodna sida laysu dhisa iyo sida loo horumaraanu barano waa kasii dheerayna ictiraafka wakhtigu doonaha qaato qiimuhu doonaha ku kaco somalilan waa goolka ay higsanayso oo waanu gaaraynaa insha allah waktigay tahayba hamad weyn iyo niyad wanaagsan iyo waxaa isbaarish bana siisay soddonkii sano waxaanu qaban madaxweyne waxaad ka warantaa xanuunka coronavirus oo dunida faraba-an ku haya heerka xanuunka covid sagaal iyo toban ee somalilan dad badan wuu ku dhacay kun iyo shan boqol iyo koob iyo labaatan qof baa la baaray baaritaankana waxaa la bilaabay koob iyo labaatankii march waxaa laga helay oo cudurkaa lagu arkay saddex boqol iyo afar iyo sideetan labiyo labaatan qof baa u dhintay aada iyo aad baan u sahlanahay marka la ego daba kale wuxuu ku saameeyey diyaargarow badan baanu galnay resourcekayga waxaanu hayna waanu isticmaalnay waxa ilaahay mahadiya sidaanu baayac mushtir iyo qof aqoon leh iyo dowlad si midaysan ugu gurmanay dalka qalabka xooggiisa oo dhan waxaa soo iibiyeyiin baayac mushtirkayga shirkado badan baa milyan iyo dheeraad bixiyey nin waliba halkiisu iska xeel saaray laakiin waxaa jiray cabashooyin ka soo baxayay adeegyada caafimaad ee sida oxygiinta dadka lagu rakibo iyo qalabkan kale ee lagu neefsaday ee ventilatorska loo yaqaano oo muhiim u ahaa xanuunka coronavirus ka waran arrintaa madaxweyne dowladdu wixii loo baahnaa may haynin china la isku watagay kuwiigoonu xagga dambe ka galnay qalabkii baa dib nooga dhacay waa run markaa dadka qalabkii u baahnaa hore maanaan keenin duruuftaasaana keentay laakiin sidaan ku sheegay waxaanu heli waan isugu geyn maantana qalabkii badankiisa boqolkiiba lixdan baa yaala intii kale lixdan kusoo jirta kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo khadka telefoonka ugu waramay zahre ciidla nuur dhegeystayaal waxaynaga xasuusinahay in barnaamijka martida mikrofoonka ee caawa aad ku dhegaysan doontaan warayskan oo dheer oo uu biixi kaga hadlayo arrimo dhowr ay ka mid yihiin tabashooyinka xukuumaddiisa ay dadka qaar ka qabaan wadahadaladii somalilan iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo qodobo kale
khubarada caafimaadka maskaxda ayaa sheegay in dhegaysiga muusiga gaar ahaana dadka jecel muusiga inay mar walba dhegaystaan uu kordhiyo difaaca jirka qaybna ka qaato caafimaadka maskaxda gaar ahaana xilligan oo dad badan uu ku dhacay cudurka covid lagu hayo meelo gaar ah oo lagu karantiilo warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey xuseen barre aadan cudurka covid oo si weyn dunida u saameeyey oo aan ilaa imika daawo ama tallaal loo helin ayaa sabab u noqday si aan u fidin cudurkaasi in meelo gooni a lagu hayo dadka uu cudurku ku dhacay arrintaasi oo saameyn ku yeelatay nafsiyadda iyo caafimaadka maskaxda ee dadka laakiin khubarada caafimaadka maskaxda ayaa sheegaya in arrintaasi uu muusigu iyo heesuhu ay kaalin wanaagsan ka qaadan karaan xal uhelideeda sida uu faahfaahinayo doctor aadan cabdilaahi ismaaciil beergeel oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna nool dalka kanada qofka bukaankaa ama ha qabo covid nneteen ama cuduro kale waxaa la soo darsadee werwer iyo cabsi mararka qaarna qofku waxaa u galaa depression haddii aad depression gashana dee xanuunkaagu sii xumaadaayo waxaa laga yaabaa inay halisba gasho covid nneteen ama cudurkan iminka cusub ee covid nneteen loola magac baxay waa cudur halisa waana ku cusubaya adduunka qofka xanuunka iyo xumadda ka sokow waa la karantiimeynaya qofka marka cidlanimo aanay ka ag joogin ehelkiisii ayuu dareemayaa mar kastoo qofkaasi helo wax niyadda u dhisa ama haduu ama ha ahaato haddii uu dhegeysto aayadaha qur-aanka ah weliba haddii uu fahmayo micnaha qur-aanka ama haddii uu aaladaha nimka isticmaalo oo uu reeb familigiisa iyo qoyska kula xidhiidho whatsapkan iyo mobilkan iyo waxaan ula xidhiidho waxaasoo dhami waxay qofka ka dhim ka caawinayaan inuu inuu u yeesho xamilaad xanuunka haya niyaddana way u dhisayaan musikuna dadka xiiseeya maaha dadkao dhan dadka xiiseeya muusiga ama ahaadaan ama ha xiiseeyaan qalabkan isku dhacaya ee la tumayo ama ereyada la socda ee inagu soomaaliya ereyada macaan ee qofkan heesaya uu qaadayo waxay aamusin waxay ilowsin karaan qofka xanuunka iyo iyo niyadjabka ku dhici karaa sida aawadeed wax weyn buu u tari karaa waxaa jira daraasado ka baqan ka badan afar boqol oo laga sameeyey muusiga waxaana laa music therapyna waxay ka mid tahay siyaabaha actually si runtaa loogu daweeyo cudurada maanka qaarkood maaha kulligood qaarkood waxaa la cadeeyey in muusigu uu wanaajiyo qofku siduu ula ula tacaalayo ama uga hortagayo ama ugu adkeysan karo ama iska difaaci karo cudurada waxaa la cadeeyey scientifically aayad la yidhahdo immunoglobulin a iyo si unugyo la yidhaahdo natural killer cells waa cellskan dilaad waxyaalaha jirka soo weerara inay kartidooda korodho marka music la dhegeysto daraasado dhowaan la sameeyey oo looga sameeyey carruurta yaryare emergencyga qaliinka loogu sameynayo waxaa la ogaaday haddii ilmaha yar markan xiidka wax laga siinayo loo garaaca music inuu ka xamili karo xanuunka ama inuu ka badsan karo xanuunka si uga xamilaa ka aan loo tumin marka musicu dhowr nooc weeyaan dee mid waa codkan soundka iyo vibrationkan miiska isku durbaankan iyo qalabkan la tumayo waxaa taa inaga inoo raaca erayada la socda ee heesaha iyo waxaan messajka ay gudbinayaan dr aadan bergel ayaa sheegay in maskaxda bini'aadanku ay u baahan tahay in ay nasato islamarkaana uu muusigu kaalin weyn ka qaadan karo arrintaasi isagoo tusaale usoo qaatay khibradda uu arrintan u leeyahay
xusenow anigu horta musiga qurama xiiseeya quraankana waan xiiseeyaa oo ilaa percent micnihiisana waan fahma waayo carabi baan iskuulka marka hore ku bartay marka markaan shaqada ka tago weekendka anigoo shan cisho soo shaqeynayo weliba shaqadeedu waa hadal iyo mental illness dadan la hadlayo anoo daalan markaan fiiska guriga tago waxaan daartaa qaraamigii xitaa ma dhaansayo just waa waa anigu dee dhaansin iyo tumashay maha waan fadhiyaa waan dhegeysta eryadan dhuuxaa marka anigoo happy aan iska seexdaa subaxda aroortii markaan soo tooso jimcaha sheekhyadaan jecelahay qur-aanka akhriya mid ka mid aan daartaa niyada ay degto way fadhiisataa marka dee waxyaalo badan tusaale xitaa xayawaanka haddaad u fiirsato bal geel jiraheenii eeg geela waa u heesaan markuu foorida iyo muuska isku daro geel jiruhu ee koorta iyo isku dhacaan waxaad arkaysaa geeliyo si fiican tallaabada isu helay nimankan hawl hawsha wada ee geela waraabinaya ama beerta qodaya ama nimankan wasaadinta ka shaqeynaya daaraha markay shaqeynayaan haddii music shitaan waxaa xanuunka beenka iyo iyo magaranaysaa daalka ayuu musicu ilowsin karaa sidoo kale hadday jecel yihiin oo dad ahlu diina yihiin oo diinta ku fiican maha in musicuna hadday shitaan xitaa aayado qur-aan ah oo qof waliba jecel yahay oo sheekha sheekhadu waa kala cod waa kala cod fiican yihiine qof waliba sheekha uu jecelyahay codkiisa si fiican loo saaro de iyaguna isla meelshii meel lamid bay taabanayaan marka anigu waxaan rumaysanahay miyisigu inuu ka mid yahay waxyaalaha qofka xanuunada qaarkood maanka xanuunada maanka qaarkood dadka weliba xiiseeya aada u caawin karaa qofka haddaan miiska jeclayn oo uu noys u haysto iyoma qaylo iyo dhawaaq wiiga xir ku leeyahay dee ma anfacayso lakiin dadka qaar baa jira markay maqlaan qiirooda oo niyadooda kacdo oo dee oo dee madaxa ruxayo marka kuwaasi wakhtiga ay rafaadsan yihiin ama ay xanuun qabaan ama ay pain la dhiil la tacaalayaan haddii muusikiisi loo saaro way fiican tahay anigoo waxaan jeclahay sii hore dee dadkii horean ahay inkastoon dee dadkii sii horeeyey horeey ahayn haddana dee relatively dadka imka marka loo eego qeybta saraan ku jira qeybta waaweyn baan ku jira muuskan iminka badanaa ima taabto laakiin waxay taabto sii hore fanaaniintii hore ay qaadi jireen maandeeq iyo maxamed saleebaan iyo weliba heesta haddaan kuu sheego aad ii saari lahayd maanta haddaad heli karto waxaa kamid a heesay wada qaadaan maxamed saleebaan iyo maandeeqoo la idhaahdo ninkan caashaaqu taabay oo tallaaba u diiday oo ah muusigii hore maaha mid cusub alfan
aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya warbixintaasi uu soo diyaariyey haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka jamaal axmed cusmaan ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka wararka ka imaana puntland ayaa sheegaya in toddobaadkan xal laga gaaray khilaaf siyaasadeed ka dhexeeyey madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni iyo ku-xigeenkiisa axmed cusmaan karaash afhayeenka xukuumadda puntland jaamac dabraane ayaa warbaahinta la hadlay sheegayna in khilaafkaasi la dhameeyey hadda madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane axmed cilmi cismaan karaash ayaa ay kulan qasriga madaxtooyada kula qaateen guddoonka baarlamanka dowladda puntland oo uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamanka mudane cabdirashiid yuusuf jibriil cawl oo ay weheliyaan labada guddoomiye ku-xigeen ee baarlamanka iyo hogaanka dhaqanka ee puntland kulanka waxaa looga hadlay ilaalinta midnimada jiritaanka iyo amniga guud ee puntland waxaana lagu guulaystay in meesha looga saaro oo guul laga gaaray kala aragtiduwanaan dhinaca maamulka ah iyo shaqada oo u dhexaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka bulshada reer puntland meel walbay joogaanna waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan midnimada inay ilaaliyaan amniga oo dowladda ay kala shaqeeyaan in ay maaragtay ay aada uga taxadaraan dadka inta badan isku daya inay ka faa'iidaystaan ama ay khalkhalgeliyaan amniga iyo jiritaanka iyo midnimada guud ee puntland afhayeenka maamulka puntland jaamac dabraani oo warbaahinta toddobaadkan la hadlay ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal allah u naxariista waxaa toddobaadkan magaalada muqdisho ku dhintay fanaankii weynaa ee soomaaliyeed cabdi tahliil warsame kaas oo muddo siddeed toban sano ku dhow ku xanuunsanaya magaalada muqdisho taariikhda cabdi tahliil warsame oo kooban ayaan qeybaha dambe barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa mas-uuliyiin ka tirsan somalilan ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday in laga helay cudurka covid sagaal iyo toban kadib markii la baaray islamar ahaantaasina ay qaarkood isku arkeen calaamadaha lagu garto cudurka covid sagaal iyo toban ee keena coronavirus laba wasiir oo ka tirsan somalilan oo kale ah wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda cabdiweli sheekh suufi iyo wasiirka maalgashiga somalilan maxamed axmed cawad ayaa laga helay cudurka covid sida ay mas-uuliyiintaasi qaarkood xaqiijiyeen waa kan cabdiweli sheekh suufi oo wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda oo ka hadlaya baaritaanadii lagu sameeyey iyo waxa keeneen baaritaanadaasi uu maro way jirtaa kadib markii aan dareemay calaamadaha durayga mas-uuliyiin kaloona shaqaynayna aan helay xogtooda ayaan si gaara ugu tegay xarunta lagu baaro xanuunkan covid nineteen anoo markaa ka duulaya tusaalayaasha iyo tilmaamaha ay ina siiyeen bahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka oo ay hogaaminayso ahayd in qofku hadduu wax dareemo markiiba isbaaro
kaasi waxa waa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somalilan cabdiweli sheekh suufi oo toddobaadkan v o da la hadlay waxaa mar kale dib isu cusboonaaday baqyada loo jeedinayo baarlamaanka soomaaliya inay xalka gaaraan arrinta ku saabsan maqaamka muqdisho arrintani waxaa imaanaysaa kadib markii warar soo baxay ay sheegayaan in guddi baarlamaanku u xilsaaray in ay maqaamka muqdisho war ka soo saaraan ay soo jeediyeen in toddoba xubnood lagu daro aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo matali doona gobolka banaadir ugaas maxamuud ugaas cali oo ka mid odayaasha dhaqanka ee magaalada muqdisho ayaa dareenkiisa ku aadan arrintan toddobaadkan v o eda kala hadlay toddobada kursi waxaa layidhi waxaa loo qaybsanaa dadka tiradi hore qaatay oo yacni soomaalida ahaayo oo ku qaatay maxaa la yidhaha gobollada kala duwan ama maamulada kala duwan ku qaatay ayaa haddana sideediyaa loo qaybinaa marka su-aashu marka waxay tahay saddexdan milyan dadkan ka badan oo xamar degan oo aan xisaabaadka hore waxba ku lahayn xaggee wax ku leeyihin xageesa laga keenay saddex milyan dad ka badan inaan yani canshuurtana laga qaato wax masiira iyo wax matalaadana aysan siyaasadda soomaaliya iyo maaratay wax goobaha ay ka socoto aysan wax matalaada ku yeelan oon cid ka mas-uul uba jirin xagee qoraysa ma dastuura ma caqliya ma dhaqana maxay tahay kaasi waxaa ogaas maxamuud ogaas cali oo ka mid odayaasha dhaqanka magaalada muqdisho toddobaadkan v o eda la hadlay wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi oo waraysi siiyey toddobaadkan v o a ayaa sheegay in isbedelo dhinaca amniga ahi ay ka wadaan gudaha deegaanada galmudug dhulkan muddo sannado ah waxaa taallay jidka weyn ee isku xiraa muqdisho ilaa iyo hargeysa gaar ahaan inta galmudug ka soo marta waxaa taallay jekbointiyo tiro badan oo maleeshiyaad beeleedyo u yaalla isbaarooyinkaasi intaas keliya kuma ekeen dhaqaalo la qaadaye dadka socotada ah waa la dhibi jiray gabdhaha iyo dumarka saaran gaadiidkaasna waa waa la farxumayn jiro waxaana loo sheegay hadda ramadaankii lasoo dhaafay kii hadda maahan sanadkii hore in soonkii labaatan iyo lix gabdhood lagu kubsaday isbaarooyin maaragtay eryadan ku yaalla isbaarooyinkii oo dhan waa la wada qaaday maantay galmudug ma jirto isbaaro dhulkeeda taalla kaasi waxaa waa wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiiqi iyo toddobaadkan v o da la hadlay degeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka allah u naxariistay waxaa toddobaadkan magaalada muqdisho ku geeriyooday fanaankii weynaa cabditahliil warsame oo muddo siddeed toban sana ahi ku xanuunsanayay gudaha magaalada muqdisho fanaanka oo ka mid a fanaaniintii ugu codka macaanaa ee dalka soomaaliya ayaa geeridiisa waxaa tacsi ka diray fanaaniin iyo sidoo kale dad kale oo magac ku leh gudaha dalka soomaaliya haddaba waxaan la xiriiray qaar ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed ee isgaranayeen cabditahliil warsame allah u naxariiste oo ay ka midkihiin fanaanka bashiir cali xuseen iyo sidoo kale fanaanka cabdi baadil ibraahim waxaana aan kala sheekaystay intay ka garanayeen allah u naxariistee cabdi tahliil warsame waxaan ku horeynayaa fanaanka cabdi baadil ibraahim oo dalka jarmalka ku dhaqan isagoo kusoo dhoweyn doona sidoo kale fanaanka kale ee bashiir cali xuseen oo isla taariikhda cabdi tahliil isaguna ka warrami doona inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun allaya raxma allah u naxariisto cabditahliil warsame anigu cabdibaadil ahaan intaan ka qaano ninkaan sideetankii ayaan anigu fanka soo galay howladu waa beri aan soo galay marka markaasaan isbaranay waa berina dad aada u tiro badan bay ahaayeen lama soo koobi karin maalintii shan boqolaa soo shaqo tegi jirtay marka ninkaas wuxuu ahaa nin dhalinyarada ku dhex jira odayaashana ku dhex jira jecelna sheekooyinka qosolka ah jecel xifaaltanka jecel ayuu ahaa wadanin wuu ahaa dee anoo iskool dhiganaya heysihiisa waa dhegeysan jiray codkiisana waan jeclaa marka alla ya raxma ilaahay aan u naxariisto ehelkii iyo faamilkii iyo caruurtiisiina samar iyo iimaan annagana hoblada waa beri samar allah naga siiyo soomaali oo dhanna samar iyo iimaan ayaan leenahay jamaalo marka anigu kolley bashiir cali xuseen waa kan bashiir cali xuseena kolley mataqaanaa toddobaatamiyadii ay fanaaniintii hore isla ahaayeen annagu waxaanu ahayn mataqaanaa sideetamiyadii ayaanu ahayn marka inta aan ka aqaanay runtii waa intaa allaya raxma allaya raxma waa tahay cabdi baadil aad baad umacsan tahay waxaan sidoo kale kusoo dhaweynayaa mikrofoonka fanaanka bashiir cali xuseen bal intii uu ka garanaya fanaanka cabdi tahliil warsame iyo waxa uu ku biirinayo jamaal waan dhowahay waadna ku mahadsan tahay inaad igu soo dhaweyso stuudiyaha v o eda ha cabdi tahliil warsame walaalkeen naxariistii janno eebahay ha siiye marka horeto waxaan uga tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahweynta fanaaniinta soomaaliyeed siiba ehelkii iyo qaraabadii iyo caruurtii uu ka tegey ayaan uga tacsiyeynayaa isaguna waxaan ilaahay uga baryeynaa inuu jannadii firdowsa ahayd uu ka waraabiyo waa tahay aad baad maasanta bashiir goormaad isbarateen marka fanaanka cabdi tahliil warsame jamaalow taariikh ahaan anigoo cabdi tahliil warsame waxaan isbarannay toddobaatankii ayaan isbarannay xilli uu bilow ahaa barnaamijkii la dhihi jiray heesihii hirgelay oo isaga iyo qaar kaleba ay ahaayeen dadkii lagu bilaabay annaguna aan ahayn qaybtii ku xigtay loodkii isaga ku daba jira aan ahayn xilligaa ayaan isbarannay cabdi wuxuu ahaa nin furfuran nin farxad badan nin sheeko badan fannaan dhaba ayuu ahaa cabdi tahliil sida ummadda soomaaliyeedba ay ku taqaano waa heesaa caana oo codkiisa aada loo jecel yahay waa heesaa codkiisu aanu isbedelin yaraantii ilaa hadda waa muusishin kabanka garaaca waa laxamiisti heesaha laxameeya waa hal abuur ereyada tiriya waa jilaa masraxa soo istaaga intaba uu isku ahaa marka waxaa la dhihi karaa cabdi wuxuu ahaa fannaan buuxa oo aan kala dhinnayn aniga iyo cabdi waa isku dambeynay xilliyadii qaranburburkii kadib intii aniga aanan soo dhoofin ilaa iyo xilli dheer waa isla joognay weliba xaafado isku dhow ayaan wada joognay inta badanna waa is arki jirnay cabdi wuxuu ahaa ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiye nin qiimo badan ayuu ahaa nin aan sheekadiisa laga dhergin buu ahaa caruur buu lahaa xaas buu lahaa waxaan leeyahay ilaahay ha ka wada samarsiiyo dhammaanteen aad baad umacsan tahay kaasi waxa uu ahaa fanaanka bashiir cali xuseen waxaa kasii horeeyey fanaanka kale cabdibaadil ibraahim dhammaantood waxay ka hadlayeen geerida allahu naxariistay fanaanka cabditahliil warsame oo toddobaadkan magaalada muqdisho ku dhintay guud ahaanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa tan kulan dambeyn nabadgeliya markana kusoo dhawaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaana la socodsiinaya caasho ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray
mar kale soo noqod wanaagsan waad soo cibaadaysatay waad soo ciidaysatay allahna ilaaliya waa tahay ibraahim mar kale barnaamijka hambalyada iyo heesaha bal dhambaalka ugu horeeya haddaad noo soo qabatid toddobaadkan caasha dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray faadumo cumar maxamed firdowso cabdulaahi xasan iyo nimo cumar maxamed iyo maryan cumar maxamed iyo usaama maxamed xasan iyo umulkheyr maxamed xasan iyo aabo cumar sheekh iyo faadumo cumar maxamed iyo waxay yidhaahdeen firdowse cabdulaahi xasan iyo dotoresa weris axmed cabdi iyo haboon xasan geed seexde dhammaan dadkaas waxay hambali u dirayaan dotoresa raxmo sheekh cumar iyo maxamed xasan koofi oo ay gabadhi ugu dhalatay bay yidhahdeen magaalada muqdisho gabadhaasi oo loo bixiyey bay yidhahdeen aamina maxamed xasan waxaana ay leeyihiin allah ka dhigi tii soo weynaata oo dalkeeda iyo waalidkeed iyo dadkeeda waxtarta anigana aamiin ayaan leeyahay dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waa meher waxaana dadka diraya ay kusoo bilaabeen marka ugu horeysa waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka caasho iyo daanduray waa tahay marka xiga baa la yiri annaga oo kale ah farxaan geedi muuse maxamuud geedi muuse cawaale geedi muuse bilan geedi muuse iyo khatra xaydi muuse baa la yiri iyo nimca geeda muuse iyo nasteexo muuse iyo hooyo xaawo caateeye rooble iyo hooyo xabiibo cige xareed iyo deeqa maxamed sareedo iyo sucaad saalax iyo waxaa la yidhi umulkhayr daahir iyo simane cabdiraxmaan asma waahib iyo sidoo kale asma farxaan iyo xamaro daa-uud iyo faadimo saleymaan asma maxamuud xuseen xasan cabdiraxmaan xasan iyo muxyidiin xasan iyo maxamed xasan iyo mustafa xasan iyo ugu dambeyntii baa la yidhi elyaas xasan iyo suleymaan xasan iyo bilan xasan iyo raxmo xasan dhammaan dadkan oo ku sugan dalka jamhuuriyadda jabuuti waxay hambalyo meher oo farxad leh u dirayaan carafo geedi muuse iyo saygeeda doctor mahdi xasan ducaale oo lixdii bisha may aanu hadda soo dhaafnay ee sanadkan meherkoodu ka dhacay jabuuti waxay leeyihiin ducada waa xaggiina waxaan ugu ducaynaynaa meherkaas in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo oo uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka baarigana lagu kala helo wiil iyo caana gabar iyo caanan waan ugu ducaynaynaa aamiin ayaan leenahay heesta ugu horeysa caasho dhegeystayaashan aan u ciyaarayna waa fariin iga qaad waxaa ku luqeynaya cabdicasiis iskaleeji
inaan adugu maalin iyo habeende ogoogu kuumu hanayaade jacaylkuumadii xayaade kumeele yahay macaande sidii ruux maranayuudhe intaa keligay murmaadhe alleelkii meerayaadhe cilada mududuursadaadhe dadkuna dadkuna dadkuna sidii ruux maranayuudhe intaa keligii murmaadhe alleelkii meerayaadhe cilada mududuursadaadhe dadkuna dadkuna dadkuna dadkuna way ku maadsadadhe
waa tahay heesta fariin iga qaad iyo fanaanka cabdicasiis kalaaji salaamayna baa layidhi si gaar ah v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijku aan idinka guddoonne marka xiga bay yidhaahdeen ambalyo meher waxaa diraya annagoo kale ah cabdirasaaq maxamed cumar xaaskiisa nuure axmed diiriye iyo caruurtooda oo kale ah axmed cabdirasaaq maxamed cumar ilhaan cabdirasaaq maxamed cumar iyo amal cabdirasaaq maxamed cumar iyo ikraan cabdirasaaq maxamed cumar iyo maxamed cabdirasaaq maxamed iyo zuhuur cabdirasaaq maxamed iyo ugu dambeyntii xasan cabdirasaaq maxamed waxaa sidoo kale tahaniyadan dadka diraya ka mid oo yaan laga tegin la yiri cabdiraxmaan maxamed cumar iyo xaaskiisa iyo sidoo kale maxamuud macalin xasan iyo maxamed cumar iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkan oo kala jooga maraykanka britain iyo sweden waxay hambaliyo meher u dirayaan maxamuud daauud maxamed cumar iyo ruqiya maxamed xirsiye oo kala jooga biljam iyo jermani oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin guurkiina guura khayr qaba mid bashbash iyo barwaaqo lagala kulmo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyey aamiin waxaa noo baaqaya caasha aabe maxamed jaamac iyo aabe cali bulaale iyo waxay yidhahdeen hooyo shukri ibraahim xirsi iyo hooyo malyuun ibraahim xirsi iyo dhammaanba ilmo ibraahim xirsi iyo waxay yidhahdeen cabdikariim maxamed jaamac iyo cabdulla maxamed jaamac dhammaan ilmo maxamed jaamac iyo haboon cabdulaahi maxamed iyo khaalid cabdulaahi maxamed iyo nimco cali bulaale iyo ilmo cabdulaahi maxamed iyo nasro cali bulaale iyo dhammaan ilmo bulaale iyo kiin aadan axmed iyo caruurteeda nimco aadan axmed iyo caruurteeda iyo dhammaanba ilmo aadan axmed iyo dafaadimo yaasiin jaamac iyo caruurteeda iyo bishaaro yuusuf axmed iyo xamdi cabdi ayaanle iyo faadimo cabdiraxmaan maxamuud iyo hooyo faadimo siciid jaamac waxay taanid u darayaan waxay taanid ka darayaan meherka fahiima maxamed jaamac iyo cabdiqani waxaanay leeyihiin haydo horseeda guur qayrqaba markaas aamin ayaa leenaha anigana aaminaya raacinaya dhambaalkana waa hambalyo aroos oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxaa ugu horeysa waxaa ugu horeeya abshir aadan maxamed waxauu ku magac dheer yahay abshir dalmar waxaa kaloo dhambaalka ku jira maxamed sheekh shaaxi iyo raxma sheekh shaaxi iyo madiine sheekh shaah iyo habaryar naciimo maxamed cabdi iyo aabe maxamed shaaxi baa la yidhi iyo cabdirasaaq cali salaad iyo hooyo buradow maxamed ibraahim iyo abti abshirow maxamed ibraahim dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo daafaha caalamka baa la yidhi waxay hambaliyo farxad leh oo aroos ah u dirayaan boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen zaynab maxamed ibraahim iyo saygeeda waxay yidhaahdeen doctor maxamed sheekh shaah oo arooskoodu ka dhacay degmada goofgaduud ee gobolka bay taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishii may aanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun iyo labaatanka ducada waa xaggiina baa la yidhi arooskaasi waxaan ugu ducaynaynaa ee goofgaduud ka dhacay in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo owlaad baariya oo kheyr qabtana lagu kala helo wiil iyo caano gabaryo caanana waan ugu ducaynaynaa aamiin aamiin heesta dhegeystayaasha aanu cayaarana kale noo soo qaba casho heesta kale dhegeystayaasha aan u cayaarayno waa codka fanaanka xasan diiriye faarax iyo heesta amarkaa sidaa wax yidhi
intaas ayaan kaga gudbaynaa amarka sida waxyiri stl kudhigeed u ahaa dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray oo ah dhambaal mehera ustaad xuseen cali sahal iyo ustaad xasan maxamed cusmaan iyo ustaad xasan daleel dhoore iyo ustaad dalmar iyo ustaad mahdi maydhane ismaaciil iyo xasan xuseen xasan iyo axmed cilmi cumar iyo cusmaan cilmi axmed iyo xasan cabdulaahi dirshe iyo cabdiraxmaan cusmaan siciid iyo mahad yuusuf axmed iyo daahir cabdiqaadir iyo maxamed cusmaan maxamuud iyo deeqo cabdi ciise zaare maxamed axmed iyo xamdi maxamed cali iyo miski cilmi axmed iyo ifraax cabdiqaadir cali dhammaan ardada iyo macalimiinta dugsiga hayaan cadaado waxay hambalyo meher ah ay gaarsiinayaan ustaad sayid cali sheekhdoon iyo waxay yidhahdeen iqra cabdulaahi cilmi oo meherkooda uu ka qabsoomay cadaado waxaa leenahay meherkaas allah ka dhigay kii oo horseeda guur qeyr qaba farxad iyo nolol raaxo badan aamiin anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa la yiri waxaa diraya mudane aadan ibraahim aabey wuxuu ku magac dheeryahay aadan yare iyo maxamed ibraahim cali iyo aadan isxaaq cumar iyo sacdiye sheekh cali nuur iyo nimco sheekh cali nuur iyo luul ibraahim aabey baa la yiri iyo salmaan aadan ibraahim aabey iyo daa-uud sheekh cali wuxuu ku magac dheeryahay dhuubow iyo nuurto sheekh cali dhuubow iyo cabdulqaadir isaaq aadan wuxuu ku magac dheeryahay shamsham iyo xasan isaaq aadan waa shamsham isna iyo deeqo aadan ibraahim aabey dhammaan reer ibraahim abey baa la yiri iyo reer sheekh cali nuur iyo asxaab kale waan lasoo koobi karin baa la yiri oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo aroos u dirayaan maxamed sheekh cali nuur iyo marwadiisa dowlay maxamed macalin baadiyow oo arooskoodu ka dhacay waa la yiri degmada qansax dheere ee gobolka baay waxaan leenahay bay idhahdeen noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo guri barwaaqo iyo guul baan idiin rajaynayna bay idhahdeen annagu waxaan leenahay aamiin aamiin heesa saddexaad waxaa ku luqeynayaa fanaanka dayax dalmurshe
adaa xubiyey iyo fanaanka da-da yar dayax daluurshe intaas haddaanu ku dhaafno dhambaalada mar kale dhinacooda haddaan yaro milicsano aabe cabdi xaashi xaayow iyo adeer xasan xaashi xaayow iyo eedo shamso xaashi xaayow iyo dhammaan reer xaayow maxamed waxaa kaloo dhambaalka ku jira hooyo daah maxamed janna gale iyo hooyo wiilow cabdulaahi raage iyo hooyo farxiyo axmed sheekh xasan iyo xabiibe cabdi xaashi iyo cabdul cabdi xaashi iyo doctor xasan nuur cabdi xaashi iyo sacdiye cabdi xaashi iyo usaame cabdi xaashi iyo faadumo cabdi xaashi iyo cumar cabdi xaashi iyo yuusuf cabdi xaashi hodan cabdi xaashi iyo xayow cabdi xaashi iyo ugu dambeyntii sayid cali cabdi xaashi iyo dhammaan ilmo cabdi xaashi waxa ay kala joogaan baa la yidhi soomaaliya maraykanka sweden britain iyo kenya waxaanay hambalyo aroos hawada u marinayaan asad cabdulaahi sheekh nuur iyo ruqyo cabdi xaashi oo arooskoodu uu ka dhacay baa layidhi caasamada galmudug ee dhuusamareeb waxay leeyihiin ducada waa xaggiina waa tahay waxaanu ugu ducaynaynaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayiyo ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin aamiin waxaan u baaqayaa aabe maxamed jaamac yuusuf iyo aabe cali bulaale cumar iyo hooyo shukri ibraahim xirsi iyo hooyo milyuun ibraahim xirsi iyo dhammaanba ilmo ibraahim xirsi iyo cabdikariin maxamed jaamac iyo cabdalle maxamed jaamac iyo idil maxamed jaamac iyo dhammaanba ilmo maxamed jaamac haboon cabdulaahi maxamed iyo khaalid cabdulaahi maxamed iyo nasro cali bulaale iyo nimo cali bulaale iyo dhammaan reer cali bulaale iyo waxa ay yidhaahdeen kiin aadan axmed iyo caruurteeda iyo nimco aadan axmed iyo caruurteeda iyo dhammaanba ilmo aadan axmed iyo faadumo yaasiin jaamac iyo caruurteeda iyo bishaaro yuusuf axmed iyo xamdi cabdi ayaanle iyo faadumo saciid jaamac dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaanay jecelyihiin inay taaniid gaarsiiyaan doctor fahima maxamed jaamac iyo doctor cabdiqani cali bulaale oo meerkoodu uu ka qabsoomay carmo waxaana ay leeyihiin haydin horseedo guur qeyr qabaa aamin ayaa leenahay anigana amiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ibraahim intaadan soo qaban dhambaalkan aan aqriyo waxa uu naga soo gaaray marka hore baa layidhi v o a waad salaaman tihiin annagoo kale ah bay yidhaahdeen abe cabdirasaaq gees dheere iyo hooyo ruqyo sheekh maxamed dhuub iyo eedo faadumo cali nuur iyo eedo diamond gees dheere baa layidhi iyo rashiid cabdirasaaq gees dheere iyo faadumo cabdirasaaq gees dheere iyo ruqiyo roobow mursal waxaa dhammaantood iyagoo isku duubanaya hambalyo iyo bogaadan hawada u marinayaan xabiibo cabdirasaaq gees dheere waxay ku magac dheer tahay xabiibo xaalsan iyo bashiir xaaji maxamed oo ay gabar ugu dhalatay gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo janaayo baa layidhi gaar ahaan baa layidhi xaafadda wadajir magaca gabadhaasi waa sumayo bashiir xaaji maxamed waxaan leenahay sumaya allaha ka dhiga tii soo weynaata ee korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana waa beerlulah iyo codka fanaanka faysal xawaase
heestaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa wadadirada kugu soo jeedinayay caashi ibraahim aadan kugu soo jeedinayay caashi ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan garabey daandure intaan markale ku mudoono dhammaantiinba
acaylka beertay baa igu bahay beer luula beerin haddaan ku aragsan adiga